maanta waxaan soo salaano oon soo booqanay abwaansan gub abwaanku waa xanuunsan yahay laakiin hadda aad iyo aad boqolkiiba boqol waa caafimaad qabaa waxa u hara waa wax yar alxamdulilaah aadan ugu faraxsanna xaaladiisa meeshay marayso ilaahayna ha u siyaadiyo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa abwaanka asoo caafimaad qaboo lugihiisa ku socdo in ilaahay natiso murtidiisa iyo maskaxdiisa ummadda soomaaliyeed dhammaan waa u baahantaa ummadda soomaaliyeedna meel walbay joogaan waa u duceeyaan hadda kadibna waa usoo ducaynayaan insha allah wasoo allah fiyoonaa caafimaad qabaan ilaahay ka rajaynaynaa insha allah waxaa kaloon maqlay inuu xanuunsan yahay isagana abwaan hadraawi abwaan hadraawi isagana waxaan leenahay waa abwaan soomaaliyeed isagana caafimaad buuxo oo taama allaha siiyo abwaaniinteena caafimaad qabto kulli dhammaantood fanaaniinta guduuda carwo kulli waxaan ilaahay uga baryaynaa insha allahu tacaala caafimaad buuxo inuu siiyo abdi tahliil warsame insha allah abwaankeenna caafimaad buuxo taamaan ilaahay idinka baryaynaa